alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma laba su-aalood ayaa waxay ka soo noqdeen xadiidka dheer ee u horeeya kitaabu salaa can malik bni sacsacata ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala bayna nabigu waxau ihi wakti oo ana cinda albeyt aan kacbada agteeda joogo bayna annaa'imi walyaqdaan aan u dhaxeeyo qof hurdo iyo qof soo jeedo qof soo jeeda macnaha yaro hurdo sidii wax soo jeedana aan ahay id aqbala waxaa soo qaabilay axadu halaaa saddexdii malag midkood bayna arajulayni laba nin isagoo u dhaxeeya malaa'igta u timi saddex bay ahaayeen saddexdooda mid ka mida baa soo qaabilay isagoo labadii kale hareero socdaa obreshanka iyo qalliinka ka sameeyey wuxuu ahaa malag saddexda ka mida laba kalena hareerahay ka taagnaayeen tafsiirkaasaa raajixa bay leeyihiin riwaayo kale aleyaa waxay sheegaysaa id aqbala waxa soo ama macno kale tafsiir kale id aqbala waxa soo qaabilay axadu halaaa saddexdii malag mid ka mida baa igu soo jihaystay bayna arajulayni xaal aan ahay anugu oo laba nin anigoo u dhaxeeya oo waxa ay sheegayaan taariikhdu inuu labadiisii adeer u dhaxeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam jacfar ibnu abi aalib in adeerkiya iyo xamza ibnu cabdulmualib oo adeerkiya adeerkiya in adeerkii labadaa dhexdoodu hurday nebigu marka anigoo labadaa dhex hurda ayaa saddexdii malag mid ka midih igu soo jahaystay markaasuu qalliinkanna igu sameeyey marka sidaa la idhaahdo labadiibaa kala baydhaya axadu halaatana waa dhinac oo waa malaa'igta mid ka mid ah bayna arajulayni laba nina anigoo u dhaxeeya oo labadaa dee uu dhex jiifay nebigu waana iska caadi dadku inay gogol ku wada seexan karaan dumarkuna gogol keliya ragguna gogol keliya waxaa la diiday uun inay maro qura wada huwadaan iyagoo qaawanaan dhinaca isku saaraya raggu inay maro qura wada huwadaan ama dumarkuna sidaasoo kale ay sameeyeen buu xadiidkii saxiixa diidayay laakiin qof waliba isagoo maradiisa huwan hadday dhinaca isa saaraan laa ba'sa marka sidaasoo kale unbay isku ahaayeen xamse jacfar iyo rasuulka u dhexeeyey labadaa tafsiir baa labaduba jiraan waana macquulo waynu ka degdegnay meesha sharaxeeda waa la fahmaan filaya baabun kayfa furidat salaa sidee salaada loo waajibiyey carabkaynu fududaynaynaa maadaama axaadiidu iska sahlanta salaada sidee loo waajibiyey axaadiistii alaga kusoo aragtay kana wuu sii iftiiminaya can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi awala maa furidat isalaa salaada markii horreeye la waajibiyey rakcatayni bay ahayd laba ragcadood fa uqirat salaatu safar salaadii safarka waxaa lagu daayay labadii wa utimat salaatu lxadar salaadii nagaadigana waa la kordhiyey oo waa la dhammaystiray sidaas sida axaadiidtani ay sheegaysaa dhowrahoo soo socdaa waxay tilmaamayaan eg waa waa casiima go-aanka hore waxaabuu ahaaba inay salaadaha afar afartii labalaba ahaayeen maqribkiiyo subaxa mooyaane markii dambena waa la dhammaystiray markii dambe safarka marka safarka la yahayna asalkii hore lagu celinaya marka asalkuba labalabadu ahaa salaadaha la gaabiyo axaadiid baa saa sheegaya kuwo kalena waxa ay sheegayaan aynu arki doonno ibnu cabaas iyo warinayaa asalku inuu ahaa afar afarta hadda waxaa laga hadlaya waa saddexda salaadood ee la gaabiyo asalku afar afar buu ahaa ruksaduna gaabintay keentay waxay leeyihiin ibnu xajar iyo rag kaleba sidaa lagu jamcinaya waxa weyn la idhaahdo asalku waa sidaa caaisha ay sheegtay oo salaadaha afar afartii labalabay markii hore ahaayeen cahdigii maka markuu nebigu tegay madiine calayhi salaatu wasalaam ayaa la kordhiyo afar afar laga dhigay salaadaha saddexda ah kolka safarka la yahayna labaa lagu soo celinayaa marka waa maray laba ahaayeen iyo maray afar ahaayeen oo madiine kolkii la tegaya iyo marka safarka la yahay oo lagu celinayo labadii saasay isugu tegayaan nusuusta can abi camr yacni lwsaaci baa la ydhaha kunyada ah imaamu lawsaaci raximah llah annahu sa'la zuhriy muxamed ibnu shihaab azuhri wuxuu weydiiyey can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bimaka salaadii rasuulku uu maka ku tukanayay qabla alhijrati intaanu hijro tegin haajirin ila almadiina madiina intaanu tegin maxamed ibnu shihaab azuhrina waad ogtoo dee waa taabiciintii markaa haddii uu taabicigu maa rafaca taabiciyu mursala waqiil kabiiruhum lakina daka almustaiil taabicigu hadduu xadiid nebiga u kor yeelo dabcan asxaabigii baa meesha ka maqan marka xadiidka mursal baa la yidhaahdaa saxiixna xagga dambe uu ku tilmaamay wuxuu saxiix ku noqonayaa duruqda kale ee itisaalka samaynaysa xidhiidhinaysa asxaabiga sheegaysa salaadii nebigu maka uu ku tukan jiray ka waran baa la ila lmadiina qabla alhijrati ila lmadiina intaanu madiina tegin maka teebuu ku tukan jiray qaala wuxuu uhi ahbaranii curwa can caaisha sanadkiibuu tirinayaa markaa dee wuu ka baxayaa mursalnimadii hadduu isagu saa ku jawaabi lahaa facala rasuululahi kadaa odhan laha laakiin maadaama iminka rafciyo caashina ku jirto wa kala ahbaranii curwat bnu zubayr weeye can caaishata habaryartii buu ka warinaya qaalat waxay tihi farada allahu caza wajala asalaata calaa rasuulih ilaahay salaada rasuulkiisuu ku waajibiyey iyo dee ummaddu horkacayo awala maa faradahaa markii u horreeyuu waajibiyey rakcatayni rakcatayni laba laba ay ahayd uma utimat fi lxadari arbaca marka la negi yahe la degan yahay ayaa la siyaadinayaa oo afar laga dhigaya wa ukhirat waa la daayey salaatu safar salaada safarka cala alfariidati luulaa sidii hore ee labada ahayd caaishana wakhtigaa mabay dhalan ama way yarayd kollayba si toosa ugamay maqal nabiga calayhi salaatu wasalaam haddana arrintani waxay u taallaa maa lahu xukmu marfuuc bay dhaha waa xadiid u dhigan xukmulmarfuuc oo kale sidii wax la rafciye oo kale waxay dee ra'yi ka odhan karta caaisha ma aha marka inuu mutasiliyunbaa sidii loo tixgelinaya marfuuc yahay marka iyadu waxay leedahay salaadaha afar afarta asalkoodaaba labalaba ahaa salaada safarkuna asalkiibay ku taagantay salaadan kaluunbaaba siyaado wadatay xadarka iyo nagaadiga can caaishata qaalat furidat salaatu rakcatayni rakcatayni fauqirat salaatu safari salaaddii safarka afarafar labalabadii bay ku taaganta waziida fii salaati alxadar salaada nagaadigunbaa kororhsanba salaada asalka ku taagani waxa weeyaan waa ta safarka tan kalena waxay ku taagan tahay waa la kordhiyey tanaaba kororhsanba can ibni cabaas marka dee riwaayooyinka way isfasirayaana qaar kalea waxay sheegayaan inay kasoo reebayso salaada maqrib mooyaane salaada maqhribiyadu waa saddex lama gaabiyo iyada xagga dambe kugu sheegi doonaa haddaad isweydiin lahayd subaxii labuu noqdo waa garanay saddexdana farafartaana laba labay ahaayeen taloo mid kanoo maqhriba isaga warkiisu muxuu ahaa maqhribka mooyaane bay leedahay weligii saddexdaasu ahaa xadiidkaas sheegaya salaada labalaba inay tahay maqhribka waa istinaha ay raaciso can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi furidat isalaatu calaa lisaani nabiyi sala allahu calayhi wasalam carabka rasuulkaa salaadii lagu waajibiyey inagu soo gaadhay faradnimadeedu fi lxadari arbacan marka nagaadiga iyadoo afar ah wa fi safari rakcatayni safarkana laba ragcadood wa fi lkhawfi rakca salaada salaatulkhoofka iyo cabsida marka cadowga lala dagaalamayana midh keliya sidaasuu arrankeedu yahay buui marka isagu waxa uu leeyahay casiimadii iyo go-aanka hore waa inay afar ahay safarkuna waa ruqsadii baa laba lagu fududeeyey waaba lasii fududeeyey kolka dagaal lagu jiro oo waaba midh keliyaba marka sidaasaa xadiidkan ibnu cabbaas iyo xadiidka caaisha saasaa lagu jamciyey saddex marxaladood inay salaadu marta mar labaa fii cahdi maka mar afara fii cahdi lmadiina maray laba ku noqotay oo fi safar waxaa isweydiin laun salaatulkhoofkan ragcad waa maxay culamada qaarkood baaba ku tegayba takhfiif dagaal had iyo jeer uu kasii dhib badan yahay safarka mashaqadiisu midh unbaaba laga soo reebaya haddii afar tahay laakiin culimadu waxay u badan yihiin midhkan la sheegay waxa weye midhka imaamka lala tukanayo oo marka safar lagu jiro khoof lagu jiro dagaal hood iyo jeer dee bixidun iyo debadunbaa inta badan la iska helaaye iyadoo salaadii la gaabiyey laba tahay ayaa hal midhna imaamka lala tukanaya hal midhna wajahadda cadowga lagu tukanaya oo waata laba guruub ama laba kooxood baa la isu qaybinayay koox imaamka la xidhanaysa markay ragcad la tukadaan bay baxayaanoo kooxda kalea bedelaysa marka ragcaddan inoo tirsani waa ragcaddii lala tukaday maca alimaam tii kalena waa la qabso waa la garanaya iyaduna waa la sii socday dee marka sidaasay ayay kaga jawaabeen qola tidhi may ragcaddanay tahayna waaba jiraan oo daahirka xadiidka raacayba can umayata bni cabdillaahi bni khaalid bni asiid annahu qaala libni cumara cabdillaahi bni cumar waxa uu ku yidhi kayfa tuqsaru salaa kayfa taqsuru salaata ibnu cumarow sidaa salaada u gaabinaysa wainamaa qaala allahu caza wajal ilaahayna waxa uu yidhi uun laysa calaykum junaaxun dembi dushiisa dushiina ma ahanin dad yahow an taqsuruu min asalaati inaad salaada gaabisaan in khiftum haddaa cabsataan waan ilaahay salaada la gaabinaya shardi wuxuu dhigay in la cabsado ayuu uga dhigay adigoon cabsanaynin ibnu cumar salaada waad gaabisaa sideed u gaabinaysaa ila sow kan shardi baa jira in khiftum miyaynu cabsanaynaa buui waa caadi baynu nahay ama safar ku jir ama xaafadaada iska joogo waxa la gaabin karaa buu ninkaasi qabaa salaada su-aasha ibnu cumar weydiinayaa marka la helo shardigan aayaddu ay sheegtay oo ah cinda alkhawf haddii aanu cabsii jirin safarna laguma gaabin karo xadarna laguma gaabin karo qolaad sidaa qabsato xadiidka ka dulbooda qur-aankuu ku dhigay ibnu cumar wuu jawaabo faqaala ibnu cumara ibnu cumar baa wuxu uhi yaa bna akhi inankan adeerka u ahaayo walaalkay dhalayow ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ataanaa wuu noo yimi oo ilaahay baa noo soo diray wanaxnu dullaalun facallamanaa wanaxnu dullaal annagoo hallowsan daalun dullaal waanu hallowsanayn oo dee islaam maanaan haysanaya diin facallamanaa markaasuu diintii ilaahayna baray fa kaana fii ma callamanaa waxaa ka mid ahaa wuxuuna baray ana allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaaye amaranaa wuxuuna faray an nusalliya inaanu tukanno rakcatayni fi safar amaranaa an nusalliya rakcatayni fii safar laba ragcadood inaan safarka tukanuu rasuulkii ilaahayna faray marka xadiidkana qaada buu leeyahy qur-aankana la akhriso oo in khiftum khawfku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dee loo gaabin kara salaadii ayuu ka mid yahay safarkuna waa waxyaabaha loo gaabin kare ku darsa buuli labadaba isku dara marka ninkan wuxuu yar dareeday inuu ka yar dulboodsanyo sunnaha wuu dhiibay sunnihiisaa ku raaca baabun kam furidat fi lyawmi walleyla salaada imisaa la faral yeelay habeenka iyo maalinta si kale haddii loo dhigo salaado kale oo faradihii miyay jiraan oo aan ahayn shantan dee salaad kale oo faradoon joogto ah jinaasadii iska dhaafta uu qofku ku nadraya waa marmar laakiin habeenkiiyo maalinta eeg salaado kaleoo faradii way jiri karaan oo tii uu qofku isku waajibiye manduurada la odhan jiray iyo salaadii iyaduna faradka ahayd janaasada kuwayaalaha soo dhaaf laakiin fi lyawmi walleyla salaad joogta ah afar iyo labaatanka saacadood maxaa jira imise dee inaynu ogaano wey can dalxata ibni cubaydillaahi qaala jaaa rajulun ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninbaa nabiga u yimi min ahli najdin xaggaa iyo koonfurta ka yimi haa'il ara' madaxiisuna busbus iyo bulbul leeyah oo timo badan leh nasmacu dawiya sawti waxaanu maqlaynaa bowbowda codkiisa nasmacu dawiya sawti waxaanu maqlaynaa codkiisa dee codkiisun baanu maqlaynaa dawiguna waa codka guuxiisa walaa nafhalumwalaa nafhamu maa yaquul wuxuu leeyuu nabiga weydiinaya ma garanayno oo hadalku nooma kala caddaa xataa danaad jeera uu soo dhowaaday fa idaa huwa yas'alu can ilislaam mise islaamkaabuu weydiinaya ninku meel halkaasu kasoo qaylaya reer baadiyo adiyo jeer qaylada way iska yaqaanaa waxaa kalifayana dee waxa weeye dhul furan buu haystaa oo aan la isku cidhiidaynin iyo aam dad diiqad ku jiro aamuslaba mahaba shaqadoodu qaylay u badantay mar qof buu u tiraadayaa mar wuu baaqayaa mar wuu heesayaa marba waxbuu ku jiraa marka cod in la qayliyaa shaqadooda u badanba qof aamusan oo meel hoose mawjad hoose ka hadlayaa baadiyaha kama shaqayn karo banaankaasana la iska joogaa geed ilaa geed baa laga haasaawayaa iyadoo la shaqaynayo oo howl la wado adiga arkayoo hees hawleed bay iska leeyihin hees hawleed xataa haddii hawl la wadaa la heesaya oo cod dheer la ysku mashquulinaya marka soomaalida waxa ugu wacan had iyo jeer qaylada badan iyo codkan kor loo qaadaya caalamku uu la yaabsan yahay asalkooda ka soo jeeda dadka qaylinaya iyo baadiya iyo dhaqankaasa iska jira oo runtii waxaan la dafiri karayna fa idaa huwa yasalu can ilislaam meel buu kasoo qaylinaya islaamku weydiinaya islaamka ka waran maxamedow bowbowdii la soo dhawaayo warkii sidan u noqday fa qaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi khamsu salawaatin fi lyawmi walleyla shan salaadood habeenkii iyo maalintii ayuunbaa waajida salaadii iyo sakadii dee tartiibtaas u wadaa salaada markuu sheegaya wuxuu yihi calayka khamsu salawaatin fi lyawmi walleyla shan salaadood baa habeenkii iyo maalintii kugu waajib qaala wuxuu yihi hal calaya hayruhun ma la igu leeyahay waxaan shantaa ahayn qaala laa laguguma leh ilaa an tatawaca inaad sunno falata mooyaane sunne salaad sunnaha mooyaane wax farala intaasunbaa jira alfard faraaidku waa shantaa sidaa ku qabsa buui marka xadiidkaasi wuxuu caddeeyey salaad kale oo waajiba inaanay jirin wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak iyo nebiga unbay markaas haddii waajib ay tahayna la tilmaama inay ku gaarto qaala wuxuu uhi wa siyaamu shahri ramadaan bisha ramadaan soonkeeduna waa kugu waajib qaala wuxuu uhi hal calaya hayru ramadaan waxaana miyaa laygu leeyay qaala laa ilaa an tatawaca inaad adigu sunne soona iska soonto mooyaane wadakara lahu rasuulu llahi azakaa rasuulku markaa sakadiina wuu sheegay dee xajkuna wakti dambea la waajibiyey inaan waktigaa waajib ahayn baaba laga yaaba qaala wuxuu uhi hal calaya hayruhaa sakadaa waxaan ahayn miyaa laygu leeyay qaala laa ilaa an tatawaca inaad sadaqa sunnaa bixiso mooye maal waajibi ma jiro marka fi lmaali xaqun siwa zakaa waa daciif maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan sakada ahayn baa farad ku ah ma sugmin dabcan xaalado kale oo dee qofka dhinac kale uu kaga soo waajibaya maalku waa jiraa ee iminka wax waajibnimo looga doonayo waa sakadaasu wax kale oo ku waajibaya oo markaas sidii sakadoo kale loogu leeyay oo dee maalkii caam ahaan looga doonaya ma jiro dee qofka qaraaba naftiisa iyo qaraabadiisa iyo ubadkiisa iyo dadkaa daday ugu waajibtay waa jiraa annafaqatu lilqariib tajibu calaa qariibi taasi waa xaalad gaara tan iminka laga hadlayaa waxay waxii arkaanu islaam ka mid ahaa halkaasay cashuurtiina daaqada ka boodaysa wax cashuuro qofka ku waajibaya ma jiro cashuurta ku waajibtay taasuma hayaan dadka waxaa ka fiican markaa in la idhaahdo tabaruca iyo qaadhaanka dalka lagu horumarinayo faadbara arajulu wahuwa yaquul ninkiibaa iska sii dhaqaajiyay isagoo odhanaya wallaahi laa asiidu calaa haada wallaahi inaanan waxaa la ii sheegay ka kordhinayn walaa anqusu minhu kana yarayn maayo intanunbaabaan anigu ku mitidayaa buui soonka salaada sakada intaha laygu ogaado ma kordhinayo mana yaraynayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi aflaxa in sadaqa wuu liibaanay hadduu run sheego aflaxa in sadaqa hadduu ka rumeeyo waa liibaanay buui marka arkaan islaamkood xaqiijiso bal sunnayaal kaleba ha kuusii joogeene jannadaa lagu helaa sida xadiidka soo socdaaba sheegay xadiidkaasi wuxuu caddeeyey intaasu inay nagu waajibtay salaadihii can anasin qaala sa'ala rajulu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama faqaala nin baa nebiga su-aal weydiiye o yidhi yaa rasuula allah qad iftarada allahu kamil kam iftarada allahu caza wajal imisuu ilaahay ku waajibiya calaa cibaadihi min asalawaat addoomihiisa imisaa salaada ku waajib qaala wuxu uhi iftarada allahu calaa cibaadihi salawaatin khamsa shan salaadood salawaatin salawaadkaasoo khamsan shan ah kaa hoosena waa kasrisan yahay kanna waa fadxisan yahay labadaasaa isku sifaysan qaala wuxu uhi yaa rasuula allah hal qablahunna aw bacdahunna shaya hal qablahunna macnaha hal furida ma la waajib yeelay ama hal farada allaahu qablahunna aw bacdahunna shaya wax ka horeeya ama ka dambeeya salaadaha oo ilaahay waajibiyey muu jiraa sunayaashiibuu ilahay isku raadinaya bal inay waajib yihiin qaala wuxuu uhi iftarada allaahu calaa cibaadihi salawaatin khamsa shan unbuu ilahay addoomaha ku waajibiyey faxalafa arajulu ninkii wuxuu ku dhaartay laa yaziidu calayhi shayan inaanu intaa waxba ku darayn walaa yanqusu minhu shayan waxna aanu ka yaraynayn qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi in sadaqa layadkulanna aljannata in sadaqa hadduu run sheego layadkulanna wuxuu geli oo uu geli wallaahi eh aljannata marka arkaan islaamka oo aada xaqiijiso waxaa lagu helayaa jannada baabu lbaycati cala salawaati alkhams in heshiis lagu galo salaadihii shanta ahaa ama nebigu markuu dadka heshiiska islaamka ku gacan qaadayo salaadaha shanta abuu heshiiska kula geli jiray islaamnimaaan salaad lahayn arrin ma hayso markaa qofkii oo islaamaya ku gacan qaadaya rasuulka salaada can cawf bni malikin alashjaciyi qaala kunaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama faqaal nebigu aanu ag joogno wuxuunuu yidhi uun intuu hadal bilaabay alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waar miyaydaan rasuulka ilaahay heshiis la gelayn iyo gacanqaad rasuulkii unbaa odhanaya rasuulka ilaahay ila isagu inuu isrumeeyaabaa waajibe isagu rasuulnimo inuu isu aaminaabuu dadka ayaa ugu waqaala inanii min almuslimiin wa ana walu lmuslimiin walu lmuslimiin isaga a nebigu waa rasuulkii ilaahay miyaydaan la beecag iyo heshiis gelaynin buu nebigu faradadahaa alaaa maraad saddex jeer buu celceliyey dee beri horay beeca la galeen laakiin waa ta'kiid iyo arrinku ka hadlaya miisaankiisuu muujinayaa nebigu faqadamanaa aydiina faqadamnaa aydiina gacmaha yagaanu soo qadinin arrin muhiima marka la ysku gacan qaadayo faqadamnaa aydiyana wax muhiima marka la wado ta gacanta la ysu fidiyo bayca noocyadiisa kala duwan baycada fabaayacnaahu nabigaanu la heshiyo faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah qad baayacnaaka ku gacan qaadna facalaama maxay dee maxay qoomaada istifaamiyada ah alifteedaa la iska gooyaa fiima iyo cama oo kale cama yatasaalun fiima anta min dikraaha calaama maxay baanu calaamaa aya shayin shaygee baanu nubaayicuka kugula heshiinaa qaala wuxuu uhi calaa an tacbudu llaha inaa ilaahay keligii caabudaysaan walaa tushrikuu bihi shayan waxna aydaanu shiriig yeelayn wasalawaati alkhamsi iyo salaadaha iyo salaadaha shanta ah wa asara kalimatan khafiya kelmad qarsoonna hoos buu u dhigay oo ah wa calaa an laa tas'alu nnaasa shayan dadka inaydaan waxba weydiisan dadka inaydaan waxba weydiisan intaasay beecadii nebigu noqotay intaba way kula mubaayacdeen laakiin waa adkaynaya yujadid iimaanka iyo islaamka intuba tajdiid bay u baahan yahin wax walba dibu habayn ayuu u baahan yahay waanu duugoobi karaa markaa tawxiidkii baa tajdiid u baahanoo ataxadur min ashirkiyaat baa tajdiid u baahanoo salaadihii shanta ahaabaa dibu eegid iyo dibu habayn u baahanoo aqoontoodii iyo aadaabtoodii ayaa eegid u baahan markaa tanina muhimadeeday leedahay allaa tasalu nnaasa shayan markaa dee nusuus kalaa kolleyba xadidayse wax walba ma aha waxaan dadka la weydiinayna waa duunyada iyo damca kordhida iyo ku biirida weeye ta aan hagaagsanayn laakiin dee su-aalo layidhi weydiiya dadka sooma jiraan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun alaa sa'aluu inamaa shifaau lcayi su'aal may su-aalaan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam may su-aal geystaan si ay jahliga uga baxaan marka su-aalaha diinta ku saabsan su-aalaha aqoon kororsiga ma aha ee su-aashan baryada weeye baryada waxa la idhaahdo baryada waxaa la yidhaahda iyo dawarsiga iyo shaxaadka weeye qofka dullinimo ku keenaya dadka kalena culays ku keenaya waa wax dhib badan weeye innagaana taa runtii ka markhaati furayna markuu mujtamacu in fara badan caadaysta arrintaa qofka had iyo jeer mushkiladan islaamka u diidaya waxa weeye salbiyaad iyo dhibaato badan bay leedahay atasawul waa daahira khayru xadaariya waxaan wanaagsanayn weeye islaamka fii khayri islaamba dhaqanka waxaan fiicnaynba weeye marka qofku uu dee wax weydiisanayana wejigiisa ayuu kabta ka soo dhigaya oo diirka ka soo qaadaya may haddii la yidhaahdana waa kaa gaabtayba khatar cadiim kii kale wax weydiinayeyna diiqad buu geliyey kii kale wax weydiinayeyna isagana naftu isugu keenay oo haddii uu waxhayana dee wixiisiibuu ugu yimi haddii aanu waxba hayninna mayadiibuu ku dhibay oo isna dhankiisu u dhalaalay meeshii waa la isku dhalaalay marka waxaa lagu kala fursanayaa in dee la kala joogo kii aan waxba haysan laftiisana ha loo garto kii u ba-aanna isagana halkiisa lagu ikraamo oo lagu siiyo walaa yas'aluuna annaasa ilxaafan marka sidaasaa baycadii rasuulku ay ahayd salaada miisaankay leedahay daraaddeed buu baycada asxaabtii nebiga ugula galaya baabulmuxaafadati cala asalawaati alkhams salaadaha shantaa ilaalintooda salafku siday salaada u ilaalin jireen waxay ahayd dariiqo naadir ah oo lala yaabo mid baa wuxuu ku odhanayaa soddonkan sannadooda indhadhaafay anigu salaadii looma aadaamin ilaa wa ana fi lmasjid axadu aclaami salaf baa wuxuu lahaa waxaa la adaamay un soddonkan sano salaad walba waxaa la adaamaya anigoo masaajidka dhex taagan manoobiyadka dhex baxdaya wa qalbuhu mucallaqun bilmasaajid oo qof qalbigiisu masaajidka ka deldelan yahi sidaasoo kale weeye sa aynu ofaska iyo aqalka iyo meherada uga dhex u dhex taaganahay uun iyaguna u dhex taagnaan jireen masjidka oy u ilaalin jireen cibaadada waayo naftoodaa ku raaxaysanaysa can rajulin min bani kinaana nin reer bani kinaanaa waxaa laga wariyay yudcaa la yidhaahdo almukhdajiy magacaasaa loo yaqaanaa mukhdajigu waa nisbatun ilaa mukhdaj ibnu lxaaris ninka magaciisa waxaa la yidhahdaa abu rufayc ibnu xajar markuu qiimeynaya maqbuul buu ku tilmaamay maraatibka uu dadka u sameeyana darajadiisu waa min athaalithati oo mustalax gaara uu leeyahay kutubu takhriij darajada saddexaad buu ku jiraa buuri laa yucraf ila bi hada alxadiid xadiidkan un baabu soo wariyey ninkaa tarjamadiisa ay darajadaa dhigeen maqbuulnimada ah oo xadiidku haddii keligii uu ku baxsado daciifuu noqon lahaa laakinahu habata biduruqin aakhar dariiqooyin kale ayuu ku sugmo xoojisay xadiidka samica ninkani waxa uu maqlay rajulan bishaam nin shaam jooguu maqlay shaamna waa la garan yuknaa loogu kunyeeyo loogu yeedho abaa muxamed abaa muxamed bay kunyadiisu ahayd abu muxamed oo halkaa shaam jooga oo markaa ninkan kale uu sii maqlay isaguna waa abu muxamed alansaari waa nin saxaabiya magaciisu waxaa la odhan jiray mascuud ibnu zayd ibnu subayci waa qoladii reer bani najaar buu ka mid ahaa waxaa la tilmaama raggii beder iyo xaadire inuu ka mid ahaa aad baanu macruuf u ahayn akhiiranna maqrib ayuu ku dhintay maqrib alcarabi isagana tarjamadiisu saasay ahayd waa nin saxaabi ah yaquulu waxa uu leeyahay abaa muxamedkaasi alwitru waajib alwitrigu waa waajib buur salaada witriga la tukada waa faral qaala almakhdajiy makhdajigiibaa wuxuu ihi faruxtu ilaa cubaadata bni saamid asxaabigii cibaada bnu saamid baan aniguna u tegay markuu ninkaasi witrigii waajib ku sheegay factaradtu lahu waan u banbaxay waan isu taagay factaradtu lahu waan isu soo taagay wa huwa raa'ixun ila almasjid isagoo masaajidka kusii socda ayaan asxaabigaa is hortaagay wa huwa raa'ixun ila almasjid faahbartu waxaan u warramay biladii qaala abu muxamed asxaabigii abu muxamed mascuud ibnu zayd la odhanayay wixii uu sheegay ayaan u sheegay faqaala cubaadatu baa wuxuu ihi kadaba abu muxamed abu muxamed been buu sheegay marka cayiya waxaa ugama jeedee xaqiiqadii wuu khilaafin weeyey warka dhaydiisii iyo dhabtiisii wuu seegay samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo odhanaya hamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaad shan salaadood buu ilaahay addoomaha ku waajibiyey man jaaa bihinna qofka la yimaada lam yudayic minhunna shay-an oo shay ka mida salaadaha aan dayicin istikfaafan bixaqihinna isagoo xaqa ay leeyihiin fudaydsanaya istikfaafan bixaqihinna salaadaha xaqooda waajibaadkooda arkaantooda aadaabtooda ila waxaasoo dhan waa xaqii salaadae isagoo fudaydsanaya qofka aan dayicin kaana lahu cinda allah ilaahay agtiisa waxa u yaala cahdun ballan an yudkhilahu ljanna inuu ilaahay jannada geliyo ilaahay ballan wuxuu ugu qaaday inuu jannadiisa geliyo waman lam yati bihinna qofka aan la iman salaadaha falaysa lahu cinda allaahi cahdun ilaahay agtiisa ballan uma yaalo in shaaa cadabahu hadduu doono wuu cadaabi wain shaaa adkhalahu ljanna hadduu doonana jannaduu gelinaya war wax salaadoo la isku jannaynayo oo la isku cadaabayo taasaanu haynaa witriga ma haynabu witriga haddaad iska dayso lagu cadaabi maaya buuhi oo cadaabkaa mutaysan mayse kol hadduu qofku ogolyo oonu dafirsanayn marka xadiidka wuxuu duldhiga uu daliil ahaan usoo qaatay dee in la isku cadaabayo salaadaha faralka haddii laga tago salaadahaasina ay shan yihiin odaygaa isagii witriga haynaga joojiya buu leeyahy waajib ma ahe fadlu salawaati alkhams salaadihii shantaa fadligoodaa la sheegay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau ihi idaa ara'aytum iga warrama low ana nahran haddii webi bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa uu yahay yaqtasilu minhu kula yawmin khamsa maraat maalin walba shan jeer uu ka maydhanayo idin weydiiye hal yabqaa miyuu ka hadhayaa min daranihi shay qofkaa wasakdiisiima waxbaa soo hadhaya maya waa intii yareedhidide iyo uskagii iyo boodhkii biirayba oo a kan biyo ku maydhay qaaluu waxay dhan laa yabqaa min daranihi shay-un waxba ka hadhi maayo daranku waa wasakha wasakdiisii waxba ka hadhi maayo qaala wuxuu uhi kadalika milu salawaati alkhams kadalik milu salawaati alkhams salaadihii shantaha muuqaalkaasay leeyihin yamxu allaahu bihina alkhadaaya ilaahay baa gafafka ku tirtira marka fadligoodii waa ka innaguna waxaynu la il darannay ee aynu la roorayno inuu ilaahay naga reebo rabnaa waa dembiga alkhataaya gafaafka oo mid aad ogtiiyo mid aanaad ogeynba leh fara badan kaasoo inagu rasaysmi lahaabaa ilaahay inaga reebaya salaadaha marka fadligoodii wuu badan yahay salaadaha fadligooda iyo fawaa'idkooda fawaa'id ijtimaaciya iyo qaar sixada ah iyo qaar ruuxda ah iyo dhinac walba baabu lxukmi fii taariki salaa qofka taariku salaadka salaadaa ilaahay iskaba daaya waxaasoo fadliya leh xukunkiisu waa maxay xukunku waxa weeye ma gaalba ma islaamba miyuu noolaanayaa miyaa la dilayaa miyuu xun yahay miyuusan yahay xadiidka eeg can buraydata bni lxasiib qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi ina alcahda cahdigan alladii cahdigaasoo baynanaa wa baynahum annaga iyo iyaga noo dhexeeya annaga iyo gaalada asalaatu weeye faman tarakahaa qofka ka tagaa faqad kafara wuu gaaloobay annagiyo gaalada cahdi baa noo dhexeeya cahdigaasina waa salaada ka iska daayaa wuu gaaloobay cahdigu ilaa lix macnuu yeeshaa midi waxa weeye miithaaq iyo ballan adag midina waxa weeye cahdi oo bimacnaa zaman iyo wakhti ah midina waxa weeyaan cahdi oo ah ballan la galo oo ka sokaysa dhaarta midna waxa weeye cahdi oo bimacna alamaan wa hada huwa alaan cahdi oo imika bimacna alamaan weeye waad akhridaawun xadiidkeed macnaha markay soo ururiyaan muxadisiintu ama luqawiyiintu lixda macno kanaa munaasib ku ah bay leeyihin ina alcahda ammaanka aladii baynana wa baynahum nabadgelyada iyo ammaanka noo dhexeeya laysku nabadgelin karaa asalaatu weeye faman tarakaha faqad kafara waxa qof lagu nabadgelin karo magan lagu siin karo ee uu ku badbaadi karo waa salaada ka iskaga tagaa ma laha isagu cahdi ma laha nabad ma leh nabad ku joogjoogi maayo kuna raabsan maayo can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi laysa bayna alcabdi wa bayna alkufr addoonka iyo gaalnimo waxa udhexee uma dhexeeya ilaa tarku salaa ka tegidda salaada ayaa u dhexeeya axaadiid saasaa nebigu u caddeeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waxa uu tilmaamay qiyaamaha in dee adhaxjab iyo inkaar ay ku dhacayaan insaanka ka tegay salaadii ahlu naarka ayaa ilaahay u leeyay maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin bay ka bilaabayaan waxa saqaradaana dhex dhigay salaad la-aan lam naku min almusalliin yma yudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun sujuud baa loogu yeedhi jiray efkii iyagoo saalimiin oo iskaba xoog waaweyn oo iska nabad qaba way diideen maantana ma sujuudi karayaan hadduu sujuudi waayana waa naaro nusuus aad u badan baa marka laysu geeyo culimmadu ay soo ururinayaan taariku salaadka inuu gaal iyo ehlunaar iyo xumaan badan ba leeyahy ilaa qaarkood baa gaadhsiinaya marka ay nusuusta kasoo ururiyaan dhowr iyo labaad khilaafka dee waa haysaano marar fara badan waa maqasheene qofku hadduu salaada ka tago inaanu dembi lahayn waa la isla waafaqsan yahay xaaladaha qaarkood waa markuu macduur yahay ee cudurdaar uu leeyahy wuu ilaaway wuu ka seexday wuxuu uga tegay ta'khiirkii jamaca la dibdhigayay ee loo ogolaa ama taqdiim buu sameeyey bukaan daraadii safar daraadii roob daraadii ama waa la qasbay wuxuu la tukan layahay waa macduur xaaladaa inaanu aasim ahayn waa la isla waafaqsan yahi xaaladna culimada oo dhami way isla waafaqsan yihin gaalnimadiisa waa markuu idhaahdo salaadaad sheegaysaa waa maxay dee maxaaniga salaadkaayadana sawtaanu ilbaxnay salaadahan iyo waxaan dadka curuufiinta ee hadhaagunbaa ku meeraystee warniyo anagu salaadaa waanu ka ilbaxnay buu leeyay dadkuna way ku habsaamaan markaa gaalnimada wuxuu diidayba waajibnimadeeda taana way isku waafaqsan yihin waxay isku khilaafaan qofku marka uu caajis salaadii uga tago waa aaminsanahay buu leeyahay iqraar ayaan u leeyahay macnaha inay waajib tahay waan qiraya tasdiiq waliqraar laakiin tanfiidkeedii xaggii fulintii wuu ka cagajiidaya taasay isku khilaafaan marka waxay idhahdaan jumhuuru salaf waxa ay u badan yihin inuu gaal yahay jumhuuru lfuqahaa waalkhalaf waxay u badan yihin inaanu gaal ahayn saa daraaddeed baa axmed ibnu xambal baa madaahibta afartaa qaba inuu gaal yahay saddexda kalena inaanu gaal ahayna faasiq weynaaday u yihi abu xaniifa weliba isagu saddexdoodaa sii kala hadhaye waxa ay la waafaqsan yihiin maalig iyo shaafici iyo raggaasi axmed iyo waxay la waafaqsan yihin in la dilayo qolada horena gaalnimaa loo dilayaabay leeyihin taarikusalaadka qolyaha kalena waxay leeyihin waxaa loo dilayaa xeer ciqaabeed la marinayo oo sidii qofkii sinaysa iyo waxaas saas oo kale abu xaniifa isaga iyo koox yaroon badnayn hala xidhabay leeyihin xabsiga ha loo jiido laakiin wax odhanaya meelahan iska sii raabsado ma jiro ka ugu sahlani waa ka yidhi xabsi ha lagu taago oo intoo lasoo qabta maxkamadaa la taagayaa dembi baa lagu oogayaa xeeraalintii waxba halkaasaa la dhigayaa arrinkiisu waa kaa weyi bal waayo dadkii soo taandhayn laha hadday iyaguna taarikusalaad noqdaan taarikusalaadkiyaa soo qabanaya kii soo qaban lahaa hadduu taarikusalaad noqdiyo kii xukumi lahaa bal taarikusalaadkii yaa u baxaya wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacda kayfamaa takunu yuwalla calaykum markaa taarikusalaadkii noocaas u noqday almuhim dee arrinkiisuba kol hadduu halkaa marayo waa ayaan darro weyn nusuusta ay soo dariishanayaan qolyaha tilmaamaya inaanu gaal ahayna dee waa nusuustii caamka ahayd ee ahlujanno inuu ahlujanno yahay qofka ashahaatay qofka naar galaya ee ku waaraya inuu yahay ka shirki iyo gaalnimo u dhacay nusuusta caamka abay iyaguna soo qaadanayaan arrinkiisu meel xun buu taagan yihi wax lasii eegan kara ma ah lidaalik bay tahay qofka in dee loo gurmado oo aan loo aamusine in loo gurmado badbaadadiisa lala dadaalo baabulmuxaasabati cala salaa salaadii inuu ilaahay addoomaha ka xisaabinayo sidaa adduunyada qofkii loogula xisaabtamayo ayaa hunaaka cuquubatun dunyawiyatun wa cuquubatun ukhrawiya cuquubo adduunyana way jirtaa waa inagaa soo aragnay hala dilan la leeyahy cuquubo aakhirana way hortaallaa oo iyaduna waatan can xurays ibnu qabiisata qaala qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay qaala qultu waxaan idhi buuhi markaan madiine soo galayba waxaan idhi buuhi allaahuma yasir lii jaliisan saalixan ilaahayow xadiisa hashaah nin wanaagsan on la fadhiisto meel wanaagsan buu ducada ka bilaabay magaaladii rasuulkan kusoo socdaaye ilaahw qof wanaagsan ii bixi on la fadhiisto fa jalastu ilaa abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayra ayuunbaaba alla igu beegay buui meel wanaagsan baa alla ku hagaajiya iyo cilmi qaala wuxuu uhi faqultu waxaan idhi innii dacawtu allaha caza wajal an yuyasira an yuyasira lii jaliisan saalixan abi hureyra waan soo ducaystoo ducadaasina way jirtay adigana waan kugu soo beegmay faxadithnii bixadiiin haddaba xadiidii sheeg samictahu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam war bal xadiid baa lagu ogaayay xadiid nabiga aad ka maqashay ii sheeg lacala allaha an yanfacanii bihi inuu ilaahay igu anfacaan ilaahay ka baryaya oo waxaad xadiidka u baranaysaa cidda u horrayso anfacaya inuu adiga noqdo haddii aanu aada isleedahay badso oo adigu badiyuun ad wax kale u baranayso belaa ka dhacday a'imadii markaas had iyo jeer cilmigan caanka ku caan baxay mid waliba waxa uu tilmaamayay ujeedadiisu inay ahayd isagu inuu uga horeeyo camalka iyo dhaqanka lacala allaha an yanfacanii bihi ujeedadayda waxa w inaan ku intifaaca xadiidkan kaa baranayo qaala wuxu uhi abi hurayra samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kuu sheegaya rasuulka ilaahay oo waxaan maqlay yaquulu odhanaya inna awala maa yuxaasabu bihi alcabdu bisalaati waxa ugu horeeya ee addoonka ilaahay uu ka xisaabinaya qiyaamaha waa salaada fa in saluxat aw salaxat labaduba dab iskooda waa jiraa bidammi illaami wa fatxiha fa in salaxat haddii ay wanaagsanaato faqad aflaxa wa anjaxa aflaxa wuu liibaanay wa anjaxa waa badbaaday waa nabad galay ama uu horu maray wain fasadad hadday xumaato faqad khaaba wuu guuldaraysto wa khasira wuu halaagsamay khaaba guuldaraa ku dhacdo wa khasira wa khasaaray calafgo baa ku dhacay ceeb iyo caydh iyo calafgo ayaa ku dhacay qofka ilaahay salaad la-aan la hortegay ama salaadii ka xumaatay sidaasibaa markaa wili qaala hamaamun wahuwa min ruwaati hammaam baa wuxuu dhan ruwaadiisa ka mid ah laa adri haadaa min kalaami qataata qataata inuu hadalkiisii yahay ma garanayo qataatuhuna wahuwa min ruwaati buu isna ka midi aw min ariwaaya ama riwaayada inay ka mid tahay ma garanayo intan soo socota macnaha hamaam oo ka mida ruwaadii xadiidka wuxuu hi qataatan ka warinaya hadalkii qataata inay tahay iyo xadiidka inay ka mid tahay ma garanayo intanaa ku jirta xadiidka intiina waa intee fa in intaqasa min fariidatihi shay-un haddii faralkiisii wax ka nuqsaamaan markii salaada la xisaabinayay qaala ilaahay baa yidhi unduruu eega hal licabdii min tadawuc addoonkaygii miyuu leeyahay tadawuc fa yukamalu bihi waxa loo tadawuc waa sunnaha faralkii hadday wax ka naaftaan ama ka nuqsaamaan ilaahay malaa'igtii wuxuu ku leeyahay bal eega ma leeyahay addoonku wax tadawuc iyo salaad sunna ah fa yukamalu bihi waxaa loogu dhammaystirayaa maa naqasha min alfariida farabka intii dhimatay uma yakuunu wuxuu noqonayaa saa'iru camalihi camalkiisa soo hadhay oo dhami calaa naxwi daalika sidaas oo kale soomkii wax miyay ka yaraadeen sunnaha u eega xajkii miyay wax ka dhinmeen sunnaha u eega sadaqadii miyay wax ka dhinmeen sakadii sunno u eega marka sunnuhu ma sahlane waa isbeerka cibaadaadka faradka isbeerkiisa ama shayga kabaya waa sunnaha marka farad mutuxan hala shir tegin ila adigaasoo waad arkaysaayo waa lagu toostoosinaya waa lagu tiirinaya marka tanuu ku leeyahy uma yakuunu saa'iru camalihi calaa naxwi dalik camalkiisa intii soo hadhoo dhami sidaa salaadoo kaley noqonaysaa wadadaa salaadunbaa la marinaya marka la xisaabinayana oo saasaa sunno iyo faral la isugu kabaya marka faa'iidada sunnayaasha halkaasaad ka arag shay walba waa inuu ku bataa sunnuhu marka xadiidkaasu u dhiibay miisaanka weyn ee qofkii raaca ku intifaacaya ku abaabulaya waajibkan in la ilaaliyo salaada axaadiista qaarkoodna waxay tilmaamaysaa waxaa u horreeya addoonka la xisaabinaya inuu yahay addimaa dhiig malafka ama faylka u horreeya la furaya xisaabta waa dhiig dhiig muslin musiibadiisii u leeyaan lagu raacin kaasaa qof ayaa loo furaya addoommahoo ilaahay furaya waxay ku jamciyeen culimmadu addoonka iyo ilaahay arrinka ka dhaxeeya waxaa u horreynaysa salaada xuquuqda addoommaha ka dhaxaysana waxa u horreynaya oo la bilaabayaa waa dhiigga wey can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama addoonka waxaa ugu horreeya loo xisaabinayaa salaatuhu wey fa in wujidat haddii la helo taammatan iyadoo dhammaystiran kutibat taammatan iyadoo dhammaystiran unbaa la qoli way dhammaystirantay soo maaha dee marka lagu buuxinayo ama lagu shaabadaynayo way dhammaystirantay baa la qori wa in kaana untuqisa minha shay-un haddii wax laga nuqsaamaya wax ka dhimanyiin qaala wuxuu idhi unduruu eega buu ilaahay odhanaya hal tajiduuna lahu min tadawuc yukamalu lahu loogu dhammaystiro maa dayaca wixii ka dhinmay min fariidatin farad farad wixii ka dayacmay min taawucihi uga dhammaystira yukamalu lahu waxaa loo dhammaystiraya min taawucihi sunnihiisa waxaa loo dhammaystiraya loogu dhammaystirayaa maa dayaca min fariida farad wixii dayacmay ayaa sunnihii looga dhammaystiraya uma saa'iru lacmaali tajri calaa xasabi dalik camaladoo dhan waxay ku soconayaan dariiqada habkaasoo kale ayaa la isugu kabkabaya xisaabi xilmale baa ka dhacday weyn oon raajacaad lahayn can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam awalu qaal awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu salaatuhu fain kaana akmalahaa warkuu dhayn hadduu dhammaystiray waa dhantaydee wailaa daad ka fahmaysa wailaa haddii aanu dhammaystirin qaala allahu caza wajala unduruu licabdii min taawucin fain wujida lahu taawuc qaala akmiluu bihi lfariida sunnayaasha faralka ugu dhammeey markaa hal kaalintaasu ku jiraayo shan salaadood baynu la imanaynaayo kolkaasaynu ku kabaynaa labaatan ka mida ragcadaha rawaatibta ah ama u yaraan toban labaiyo toban ilaa labaatan baa waarida rawaatibta labaatan ragcadood xagga dammaa filaya inay inoogu iman doonaan rawaatibta raaciya salaadaha dee kolkaa waa inaad ka soo horaysaa intii aan salaada la gelin haddii aad kusoo beegta uun had iyo jeer aqiimidda miyaa raatibaba is haleelaysaanba ile raatibada waxaad ku haleelileed adigoo soo horeeya marka waa inaad ku dadaashaa inaad raatibada xagga hore ka tukato ood xagga dambena ka tukato mar dee duruufi kugu timaado m degdeg jira mooyaane baabu hawaabi man aqaama salaa salaada ilaahay qofka ooga ilaahay wuxuu ihi aqiimu salaa wa aatu zakaa aqiimu ayaa la yidhi aqaama salaa qofka salaadii oogay amarkii ilaahay qaatay ajriguu leeyahy waa kan can abi ayuub ana rajula qaala yaa rasuula allahi ahbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna aniga camal jannada ii geliya un iisheeg janna doon baanay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ihi tacbud allaha walaa tushriku bihi shayan watuqiimu asalaa watu'ti azakaa watasilu raxim intaasuu isu raaciyay tuqiimu salaata salaadii baad oogaysa watu'ti zakaa zakadii baad bixinaysa watasilu raxima tasila buu ihi laakiin dee markay ku cadfantay kuwa ah an wax nasbisayo kama muuqdaane way rafcismi un watasilu raxima qaraabadana waad xidhiidhin doonta darha hashana iisii daadee kaanahu kaana waaba isagoo ninkani ahaa nebigu ahaa kaanahu kaana waaba isagoo nebigu ahaa calaa raaxilati hashiisuu fuushanaa ninkani wuxuu leeyahay sida dee riwaayoyin kale ay sheegayaan markii aan imi carafa ayaan idhi nebiga halay tuso kolkaasaan daydeeyo calaamadihiisii la ii sheegeedaan ku daydeeyey markii dambaan bidhaan ka arkay kolkaasaan isku soo qaadayoo raggii gaadhka ka ahay iyo raggii ilaalinaya baa dhawaa barjoog xagguu ku xiimaya markaasuu yihi arabun lahu xaajuu leeya soo daaya kolkaasaan nebiga hashiisii ku dhegay hoggaankeedii ama aan ishortaagay su-aalahan uu dhiibay kolkuu u dhammeeyeyna wuxuu ihi darha dee haddaba hasha sii daa ile muraadkaagii kuu dhammaaya darha ka tag dar ka tag wey darha iska daah hasha ha dhaqaaqda dee sii daa haddaba kaanahu kaana calaa raaxilati nebigu gaadiidkiisu fuushanaa markaa uu ninku su-aalaha weydiinayay ee cidhiidhiga usoo jiiday waa kaa tawxiidkii salaadii sakadii silaturaximna miisaankay leedahay da adiga arkayo arkaantiiba lagu dhex daray oo qaraabaduna xaq bay leedahay haba iska xumaadeen hadday xataa maaragtay iska yaro dardarayn ama iska yaro si yihiin wixii aad ku tari karta un arrin iyo adduun iyo aqoon iyo diin iyo duunyo ku tar kii ilaahay hanuuninaya ku halaynayana de isagaa yaqaana oo nabiga ilaahay waxau hi innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdii man yashaa waa inaan qofku hagrasho la imaninuna wixii uu kari karayo waa inuu juhdi bixiyaa un haddii dee iyagoo ay ku wanaagsan yihiin adiguna aad u wanaagsanaanayso taa wuxuuna la ydhaha isu abaalgud silaturaxim waxa weye markay kuxumeeyaane naftu karaahiyaysanayso xidhiidhintooda inaad adugu balwaxsiiso ama u dadaasho baabu cadadi salaati duhri fi lxadar salaada duhurka tiradeedaa la sheegayaa marka la iska negiya ee aan la safrayn can anasi qaala salaytu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam aduhra bilmadiinati arbacan magaalada madiinaan nebiga kula tukaday duhurkiio afar ah wa bidilxulayfati meesha dulxulayfa la yidhaahdee laga soo xidho madiine marka la imanayo xajka iyo cumrada halkaana alcasra baa nebiga kula tukaday rakcatayn isagoo laba ragcadooda maxaa u kala farqiya markaa midna waa salaat lxadar waa salaadii nagaadiga waa afar waa dhammaystiran tahay midna waa salaatu safar hadda dulxulayfana waa halkii miiqaadki marka macnaheed waxa weeye qofka musaafirka ahi markuu safarka niyoodo markuu magaalada ka baxo gaabinta bilaabmaya gaabinta bilaabaya marka uu magaala markuu niyoodo alaabta xidhidhuu magaalada masaajidadeeda joogo wuu sii dhammaystiraya dulxulayfu ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka bilaabay gaabintii markuu magaalada inteeda camiran laga baxa weeye garoonkao kale hadduu ku jiro magaalada inteeda camiran salaadaha kuugu soo gala markaad sii baxayso waad dhammaystiraysa laakiin garoonku hadduu magaalada ka go-an yahay oo uu ka fog yahay wuxuu ku biirayaa liiska maaragtay in la gaabin karo iska gaabin karto garoomadaa kala duwan marka waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa markuu qofku ma waa masale muran leba ahayd halkeeda inoogu iman doontaa intee lagu gaabiyaa salaada wixii safar lagu sheegi karo nebigu markuu meelahan dhowdhow tegayo muu gaabinayne markuu fogaadaa buu gaabinaya baabu salaati duhri fi safar can juxayfata qaala kharaja rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu baxay bilhaajirati wakhti duhura harka digtiisa markay qoraxda kurusha haajiro laydhaa ila albadxaa meel badxa laydhaa buu baxay fatawada'a wuu weysaystay wasalla duhra rakcatayn duhurkii labuu tukaday walcasra rakcatayni buu tukaday wa bayna yadayhi canazatun hortiisana waxaa taalay bahashaa murjinka ah ayaa saa lagu hortaagay dee safar buu ku jiro meeshaa badxaaga si uu ugu sii tukado u baxay bannaankii uu doonaya inuu ku tukado kollow eryada maka un duhurkii iyo casarkii labalaba ayuu ahaa marka sutradiina waa laga maarmaano waynu soo marnay salaada bannaan marka lagu tukanayo inay jirto wax qofka hortiisa uu taago inuu ballaahan yahay waxba shardi maaha dee waran baaba la sheegay baabu fadli salaati alcasr can cumaarata bni ruwaybata athaqafiyi qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nebi maxamed waxaan maqlay buuli isagoo odhanaya istixdaaru suurati maadiihi baa la ydhaha wax tegoo mudaaric laga cabirayo muuqaalkiibuu sawiranaya asxaabigu markuu nebigu dhawaaqayo markaa wuxuu leeyahay rasuulka oo waxa aan maqlay odhanaya lan yalija annaara naarta ma gelayo man sallaa qofka tukada qabla uluuci ashamsi wa qabla quruubiha qabla uluuci ashams qoraxdu intaanay soo bixin wa qabla quruubiha iyo intaanay dhicin macnaheedu waa maxay salaadihii salaad iska tukada un maaha oo waaba la diiday labadan jeer inuu qofku salaad iska tukado un bacda subax iyo bacda alcasr waa shantii waqtiga la diiday ay ku jireen waa salaad cayiman salaada loo jeedo ee naarta lagaga badbaadi karaya salaada ka horaysa qoraxdu intaanay soo bixin waqtigeedu joogaa waa subax qoraxdu intaanay dhicin salaada waqtigeedu joogaana waa casar fadliga casarka dhaka ah baabulmuxaafadati calaa salaati alcasr salaada casar siiba ilaalinteeda baabulmuxaafadati calaa salaati alcasr can abi yunus mawla caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal caaisha dadka xoraysay buu ahaa axaadiistii buu ka qayb qaadanayaa warinayaa waxau ihi aamanatnii waxay ifartay caaishatu an aktuba laha musxafan misxafan masxafan saddexdaba waa la mari waa la wariyey oo waxa weeyaan waa lagu dabdiyay laakiin damaha iyo kasraha ayaa kasruhu waa mashhuur damuhuna waa ashhar in musxaf la ydhaahdo caana suxuf kii lagu uru maa jumica fiihi suxuf xaashiya wixii lagu ururiyaa musxaf la ydhaahdo markaa inaan kitaabka qur-aanka u qoro ayay fartay fa qaalat waxay tidhi idaa balagta hadihi alaaya aayaddan marka aada soo gaadho fa aadinnii ay aclimnii i ogeysii aayadda xaafiduu calaa asalawaati waasalaati alwustaa suuradee bay ku jirta suuratu lbaqara waxay dhex taallaa aayadaha ka warramaya nidaamka qoyska ragga iyo dumarka markay murmayaan dalaaq dhacee rajciya dhacee faraaro la yeeshee ayaa sida nidaamkii qoysku u socdunba aayadda ilahay dhex dhigay waa xaalad khataroo dadku salaadahada ilaawaan markaa sidii loo wada laya saayeeloo saayeela baa lay dee salaadana ilaaliya mar haddii mushkila caailiya problem family kol hadduu kugu furmo iyana way ilaawi adna waad ilaawi salaadii maskaxdii baa dawaqday markaasaa la xaafilu cala salawaati wasalaati alwustaa halkaa sababta loo dhex dhigay markay hadlayaan mufasiriin salaada dhexena ilaaliya falamaa balaqtuhaa markii aan gaadhay aayaddaa qoraalkeedii baan aadantuhaa caaisho ogeysiiyo waxaan ku ihi aayadii baan imika maraya ilaalinta salaada ilaahay ummadda uu amray suurat lbaqara dhexdeeda faamlat calaya waxay ii yeedhisay xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa wasalaati alcasri waquumuu lilaahi qaanitiin intaasaa ay ii warisay maxay ku dartay wasalaati alcasri oo markaa cadafkanna waxaa la yidhaahdaa cadfu taraaduf laba mid laba isku midoo la isku cadfo wasalaati alwustaa ilaaliya wasalaati alcasri salaada casar ilaaliya salaat lwustaha marka qiradani may sugmin ama waa la nasakhay caaishana may ogey waxaa laga yaabaa dee inaanay sakaadeeda ogeyn uma qaalat waxay tihi samictuha min rasuuliillaah rasuulkaan ka maqlay saasay tihi markaa qiranimo loo qaadan maayo ama in dee qur-aanka lagu dhex daro loo qaadan maayo can caliyin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu uhi shaqaluuna waxay gaaladu naga mashquuliyeen can isalaati lwusdaa salaadii dhexe salaaday ka mashquuliyeen nebigana dagaalkaa isagae axzaab la odhanayay waa salaada casar xataa harabat ishamsu buu nebigu raaciyey xataa harabat ishams jeeroo qoraxdu ay dhacday riwaayooyin salaadahao dhowray way ka mashquuliyeen duhurkaa ku jiray odhanayaa waa jireen laakiin xataa harabat ishams salaadii casar wey baabu man adraka salaata alcasr baabu man taraka salaata alcasr salaadii casar qofkii ka tegay ka waran miyuu shaqaynayaa miyuu qayilayaa miyuu shirayaa dee inta way dhacdaa dadka qaarkood baa dhaha shirka iska wad ilaahay baa dadka salaada kule nimbe goortuu doonu tukan doonaaye shirkeenna golaha inoo wada ha iska socdo markuu midi hadhadlo iska soo tuko adugu mid kale wuu qayilayaa wuxuu leeya weli nagumuu dhiiqin weli marqaankii baan halkiisii gaadhin mid kale shilimada isyaro gaadhsii buu leeyahy jamacyadu way isdaba socdaa magaalada way iska badan yihiin waa la gaadhi doonaaye islaantiina waxay leedahay horta alaabtii iyo karinta iyo maydhida hagaaji bal horta ha dhowaate eh waxaasoo dham kaa socon maayo can abilmaliix qaala kunnaa waxaanu ahayn buuhi maca buraydata fii yawmin dii kaybin maalin daruur leh oo salaadu dib dhici karto oo iyadoy dib dhacday adigu aana dareemayn faqaala wuxuu uhi bakiruu bisalaa war salaada u degdega ma aha wakhtigeeda ka horreeya waxa weeye ha kadib ridina wakhtigeeda oo sidaa isu leediin weli may gaadhin oo mararka qaarkood baa kolka cerku daruur leeyahay casarkii saad isu leedahay weli muu gaadhin ay gaabataaba qoraxda marka bakiruu bisalaa salaada u degdega fa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu ihi man taraka salaata alcasr salaada casar qofka ka tegay faqad xabida camalu camalkiisii wuu buray camalkiisii wuu buray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa arrin weyn weeye camalkaagii oo dhami waa buray haddii lagu yidhi dee waa arrin khatara iska ilaali waxay culimmadu leeyihiin marka ay masaladii goortii dhaweyta aynu kasoo hadlaynay qofku goorta loo tixgelinayo taariku salaadnimo ma markuu shantaba ka tagaa mise waa markuu midh ka tago waa markuu midh ka taga bay dhahay miyadan xadiiskan arkayn qofku hadduu salaaddii iska daayo oo ogaan uu tukan waayo taraka salaat alcasr salaad qurun buu ka tago casarka laydhaa dee camalkiisii wuu buray murtad buu noqdo wuu gaaloobay lain ashrakta layaxbadanna camalu wax la yidhaahdo camalkaaguu burinayaa gaalnimaa jirta marka qof hal salaad ka tego camalkiisii buray maxaa buriya haddaanu gaalahayn hadduu musliye kaydkiisii horaa woolila baabu cadadi salaati alcasri fi lxadar casarku waa intee marka la negiya can abi saciidin alkhudriyi qaala kunaa nax kunaa naxzuru waxaanu qiyaami manaa baabu cadadi salaati alcasri fi lxadar cadad wuxuunu dee markaas intee oo ragcadood waxa uu kaga sii cad yahay in la yidhaahdo dherarkeeda cadadkeeda macnaa dherarkeeda salaada kunaa waxaanu ahayn buuhi asxaabigu naxzuru waanu qiyaasi jirnay qiyaama rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka sara joogiisa fi duhri waalcasri duhurka iyo casarkaanu qiyaasan jirnay waa dad doonaya inay dhaqankan cibaadada ka qaataan nebiga fa xasarnaa waxaanu qiyaasnay qiyaamahu fi duhri bal intuu isu taagaya salaada duhr fa xasarnaa waxaanu ku qiyaasnay qiyaamahu intuu u taagan yahay fi duhri u taagan yahay qadra alaaiina aaya soddon aayadood in la akhriyo qadra suurati sajda suuratu sajda in la eg ayaanu ku qiyaasnay fi rakcati luulayeyn fi ragcatayn aluulayayn labada ragcadoodee hore waxaanu ku qiyaasnay suuratu sajda waad garanaysa intay leegto labada ragcadoodee hore intaa in leeg buu taagnaanaya wa fi lukrayayni labada dambena cala nisfi min dalik intaa barhkeed suuratu sajda kala barhkeed iyaba waa cajaa'ib waxasarnaa waxaanu qiyaasnay qiyaamahu fi rakcati aluulayayni min alcasri labada ragcadoodee casarka calaa qadri lukhrayayni labada dambe intay ahaayeen min aduhri duhurka labadiisii dambe intuu u taagnaa in la eg ayaa uu taagnaan jiray casrka labada hore waxasarnaa waxaanu qiyaastay qiyaamahu intuu u taagnaa fi rakcatayn alukhrayayni min alcasr labada casarka dambe cala nisfi min dalika labada hore ee casarka intuu u taagnaa barhkooda intaasaan ku qiyaastay marka dee nisfigii bidabt inaanu noqon baa laga yaaba ilan daqiiqada iyo ilbiriqsi laguma qiyaasaya ugu dhowaan uu noqdo waa ugu dhowaan waa qiyaas waxaa markaa dee halkaa ka muuqanaya in laga yaabo dee faatixadiiyo qurintaasi way kusoo yaraanaysa faatixadii de in la yidhaahdo suuratu sajda rubceed buu taagnaa ragcad keliya marka la yidhaahdo dee way kusoo yaraanaysa ama waxaa uga jeeda un dee in ku qiyaasan inaanay ahayn in qadar uun dheer haddaad qiyaastiisa doonaysa salaada inta laga dhigaya halkaa ka raacbi can abi saciidin alkhudriyi qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaquumu fi duhri fayaqra'u qadra halaaiina aayatan fii kulli rakcatin ragcad walba in la akhriyo soddon aayadood uma yaquumu fi lcasri casarkana wuu isu taagayaa fi rakcatayn aluulayeyni qadra hamsa cashrata aaya shan iyo toban aayadood in la ahriyo aayaduhu dee yaryar bay noqon karaan aayaduhu qaar yaryarina way ku jiri karaanoo faatixada oo aada loo tajwiidiyey ama la dhaadheereeyey haddii ragcadaha dambe loo qiyaaso dee aayado koob kooban oo gaagaaban ayaabay kusoo isku soo dhowaan karaan allahu subxaana wa tacaala